dhinaca kalena haddaba weerarkaasi dadka badane ay ku dhinteen ee magaalada mandheera ka dhacay ayaa wariyahayaga waqooyi bari maxamed faarax shire waxa uu qadka telefoonka ee deegaanka weerarku ka dhacay uu kula xidhiiray goobjoogo codsaday in magaciisa la qariyo sababo dhinaca amniga la xidhiira waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay bal wax u dhaceen xalay abaaro sideedii iyo qadar dhowr iyo toban deeqo ayaa qeyb ka mid a countiga mandheera tuulal yaraad coromey waxaa ka dhacday dhacdo waxay ahayd dacadaasi kuwo dadka ka ganacsan jiray kana shaqayn jiray meel laga qodo carakaawooyinka iyo dhagaxuunta guryaha lagu dhiso xalay goobtoodii lagu weeraray soddon iyo lix qof ayaa halkaas ku geeriyootay kadib maamulka iyo ciidamada ammaanka howlgalo iyo nidaamya ay fuliyayeen ilaa hadda way socotaa xaaladuna ilaa hadda way kacsan tahay waa tahay deegaanka korme toban kilomitr buu magaalada u jiraa mandheera sidaan ka warhayno marka dableydan markay magaalada soo gelayeen ama ay goobtaasi soo gelayeen noocay kusoo galeen wax ma nooga sheegi kartaa may dabcan ilaa hadda waxaa qeexin kara ma laha xalay xilligii habeenimaa lasoo galay waktigu habeen bay ahayd oo halkaasi waa tuulo magaalada kilomitr u jirto goobaha ay kasoo galeen iyo nidaamka ay kusoo galeen xitaa dawladda xataa weli arrimahaasi maamulka countiga weli kama aysan hadlin marka dhacdo dadku ay xalay aada ula yaabeen ka dhacday countiga mandhera waa tahay deegaanka kormay hadda adigu aada joogto bal ka waran jawigiisa siduu iyo xaaladda runaantii jawiga aada buu kacsan yahay ciidamada dawladda ayaa hadda howlgalo wado iyagoo weli baaritaano countiga mandhera nawaaxiga iyo deegaanka dhammaantood howlgallo ka wado welina wax faahfaahin kama soo bixin haatanna waxaa meydadkii loo daabulay isbitaalka weyn ee degmada countiga mandhera waa tahay marka idinka ka deegaan ahaan maxay tahay dareenkiina marka reer kormay haddaad tihiin qisadan korkiina ka dhacday runaantii dareenku hadda dee dhib hadduu dhaco ama dhibaata ay dhacdo ciidamada dawladdu dadku dee baaritaanay sameynayaan oo dadku waxay ka baqayaanba in ciidamada ay howlgalla ay fulinayaan ama dad ay dhibaata ku gaadho oo waxyeella kasoo gaadho dadku in badan guryahoodii bay joogaan waxayna aada iyo aad uga dhowrayaan bal dawladda iyo tallaabooyinka ay qaadayso ayaa dadku ay aada uga baqayaan in ciidamada jeeshka ee dawladdu ay dib howlgalaha ay fulinayaan dad shacaba ay wax kasoo gaar waa tahay deegaankan kormey bal sawir naga sii waa deegaan nooce ah
runaantii deegaan kormey goobta dad dadka lagu laayay waxa weeyaan waa meel yara buuraha oo laga qodo dhagaxuunta guryaha lagu dhiso iyo carakaawooyinka guryaha lagu dhiso ee laga soo qofaa marka nimankan waxay ka shaqeynayaan carakaawooyinkaas iyo goobaha guryaha dhagaxunta lagu dhiso iyo nidaamyo caynkaas bay ka shaqeynayeen qoladan dhagaxa qodo xaggey dhagaxa geyn jireen marka ma kambeni bay u shaqeynayeen mise waxay ahaayeen dad muruqmaal ah maantii dabcan waa dhagaxuntu markii la qodayo guryaha buuraha laga soo qoday oo waa kambeni oo oo dhagaxunta ka shaqeeya weeyaan kambeni dhagaxunta ka shaqeeya u shaqeynayeen oo waa dad halkaasi ka shaqeynaya wa ta waa tahay marka dad muslimiina ama soomaali oo kaleo la joogtay ma jirin miya ayaga keliya meesha ku sugnaa runaantii dadkaas ajnabiga besa meesha ku sugnaa oo kenyaanka kale ah wax kale oo meesha ku sugnaa ma jirin laakiin dad kale oo muslimiina way ku sugnaayeen oo dib baa loo soocay kuwa laba nin baa la sheegay weliba xaqiiqa ma jirto labadaas inay la socoteen laakiin waxaa un la sheegay inay nimankani meesha keliya ku sugnaayeen runaantii cormey mandhera iyo cormey waxaa xaduud nacaan oo aada ugu dhow soomaaliya waa countiga mandhera cormey waa qeyb dhinaca xaduudda waa kama dheero meeshii howlgalkii hore uu ka dhacay oo baabuurkii lagu laayay dadkii hore lagu laayay aageedii kama dheero waa tahay bal ka waran marka hadda dawladdu wax go-aan ay soo saartay ma jirtaa wax laidin sheegay idinku ma jirtaa shacab ahaan dhaqdhaqaaqiina ka waran ganacsi iyo nolosha kale runaantii dhaqdhaqaaqa ganacsiaka aada buu xadidan yahay dadku waxay aada iyo aada uga caabanayaan cabsi ka muujinayaanbo dawladda howlgallada ay muujinayso oo aanan ka fiirsanin ama dad rayida ama dad dhibaato ay kasoo gaadhaa oo ciidamada lasoo fasaxa baaritaanada iyo hanaana la sheegayaa dadkuna hadda guryahoodan bay ku jiraan marka wax dhaqdhaqaaq ganacsi oo waa tahay waa tahay tuuladiina dad lasoo xirxiray ma jirtaa ilaa iminka loo soo qabta arrinkan may may ilaa hadda wax loo soo qabtay oo lasoo xirxiray ma jiraan waa tahay marka dadku waa iska joogaan magaalada dadku magaalada joogaan ha dadku magaalada joogaan laakiin dhaqaa ganacsiga dee meel ay wax ka dhaceen waa dareemi kartaa howlgallada iyo waxyaalaha dadku siday u xadindaadlayaan in badan